bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamadi wcalى aalihi وaصxaabihi ajmaciin qaala اlimaamu abu daawuud sulaymaan bnu lashcq asijistaaniy raximah اllahu tacaala xadaana cثmaan bnu abi shayba qaala xadaana bnu idriis can اlأcmash wahuwa cabdulahi bn idriis alwdi can اlأcmash huwa sulaymaan bnu mehraan abu muxamed alkaahiliy اlkuufiyu qaala samictu alxajaaja yaquul xajaaj ibnu yuusuf baan maqlay buu yidhi asagoo dhahaya cala almimbari mimbarka korkiisa waxaan ku dhaha jirnay kitaabu sunna min sunani abi daawuud baabka baabun fi lkhulafaa wuxuu yidhi marka acmash xajaaj baan maqlay isagoo mimbarka korkiisa ka dhahaayo haadihi alxamraa haadihi tan alxamraa'u ee acaajimta ah ayb habrun habrun garaacis garaacis baa u sugnaatay ay darbun darbun yaa lahum iyaga u sugnaaday amaa wallaahi baan ku dhaartay low qad qaractu casan ul haddii aan garaaci lahaa bicasan ul aan ku garaaci lahaa la adarannahum waan ka tegi lahaa oo ka tegi lahaa iyaga kalamsi daahib shalaydii tagtay oo kale iyagoo ah yacni almawaali addoommada buu u jeedaa la xoreeyey ee acaajimta ah ayb marka xadiidkan kii horeu la socdaa xajaaj iyo waxaa weeyaan dulmigiisa iyo jawrkiisa dadkii mawaalidaa wuxuu leeyahay goyn iyo dabargoyn ayaa u sugnaatay iyo garaacid haddaan ul ul ku dhufan lahaa shalay oo kalean uga tegi lahaa yacnii waa dili lahaa waa wada layn lahaa waa sidii shalaydii tagtay oo kale ayay ahaan lahaayeenoo sooma aysan noqdeen ayb xadiidkan marka rijaashiisa ilaa acmash waa hiqaad ayb xajaajna marka nin sidaas yeelo horena waxaan u soo marnay inuu yidhi inuu qabay wax allaale wixii umaradu ay sameeyaan inay xalaal iskaga tahay oo haddii rabiico dembigay gasho mudar aan ku qaado xalaal bay ii tahay buu yidhi haddaan idhaa albaabkaas ka baxa oo mid kale ay ka baxaan dadka kulligood inaan laayaa ii bannaan waatii sidaa marka aan soo marnay qaala xadaanaa qaطnu bnu nusayr qaala xadaanaa jacfarun yacni bna sulaymaan qaala xadaanaa daawuud bnu sulaymaan can shariikin can sulaymaan alacmash qaal jamactu maca alxajaaji xajaaj bni yuusuf alhaqafi ayaan la jumcaystay jamactu min atajmiic weeyaan ay sallaytu اljumcata macahu jumcadii baan la tukaday fakhadaba wuu khudbeeyey fadakara xadiida abi bakri bni cayaash xadiidkii hore ee abi bakri bni cayaash ayuu sheegay qaala fiiha waxa uu yidhi fasmacuu waatiicuu maqla oo ateeca likhaliifati اllaahi ilaahay khaliifihiisa aybayb walisafiyihi marka kelmaddan likhaliifati illaahi uu leeyahayna kelmad sax oo fiican ma aha maxaa yeelay ilaahay dhulka cid khaliif uga ah ma jirto bal isaga ayaa alleh dadka khaliif uga noqdo dhulka iyo guryahooda iyo ilmahooda iyo ehelkooda ducadii safarka waatay ku jirtay allaahuma anta asaaxibu fi اsafar wاlkhaliifatu fi اlahli khaliif marka waxaa weeyaan ninkan nin arin uga uga mas-uul ah marka ilaahay dhulkan cid mas-uul uga ah male isagaa dadka mas-uul ka noqdo oo marka ay ilmahooda iyo waxooda ay ka tagaan oy ka safraan dadka ilmaha iyo guryaha iyo waxa u xanaaneeyo oo uga khaliif noqdo waa allah subxaana wa tacaala isaga lagama khaliif noqdo ayb marka ninka marka la leeyahay fulaanun abubakar maalan khaliifatullaahi ma la dhahayo khaliifatu rasuulillaahi baa la leeyahay rasuulkii ayuu dadka wakiil uga yahay oo markuu dhintay isaga booskii nebiga oo uu dadka maamulaayay isagaa istaagay cumarna khaliifatu abibakrin wey wahaakadaa marka markii dambe maadaama amiirba amiirka ka horeeya khaliif oo u yahay ayaa maanta dhan in marka khaliifatu khaliifatu khaliifatu khaliifati rasuulillah intii la dhihi lahaa ayaa la soo gaabiyey xilligii cumar amiiruulmu'miniina laga dhigay marka wax amiiruulmu'miniin lagu magacaabo cumaraa ugu horreeyey abuubakar waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulillah cumar marka haddii la yidhaahd khaliif ha lagu magacaabo waxaa la dhihi lahaa khaliifatu khaliifati rasuulillah haddana cusmaan muxuu noqonayaa cali muxuu noqon lahaa waa sii dheeraan lahayd marka si aynan marka u dheeraanin ayaa marka amiiruulmu'miniin marka ay baxday ayb walisafiyihi kii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay cabdilmelik ibni marwaan ahaa wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey qaala waxa uu yidhi low akhadtu rabiicata bimudar low akhadtu haddii aan qabto rabiicata rabiica bimudar bidenbi mudar reer mudar dembigeeda haddaan u qabto walam yadkur qisata alxamraa mawaalida iyo caajimta qisadooda ma sheegin xadiidkan dambe xajaaj marka jumcada markuu akhriyo ilaa casirkii ka qorax dhacow gaarsiin jiray markaasaa caطaa ibn abi rabaax iyo taabiciintii waa weyneyd waxay samayn jireen duhurkii ayay fadhi ku tukan jireen ishaaro haddana casir bay fadhi ku tukan jireen intaas mimbarkuu saaran yahay isagana jimcadii buu qudbaynaa ilaa iyo qoraxdhac ku dhowaaduu gaarsiin jiray iyagana marka ma aynan awoodi karin inay yidhaahdaan war salaaddii waa la gaaray iyo waxaas markaasay fadhi ku tukan jireen iyagoo marka ishaaro sujuudi iyo rukuucdii ku samaynayo markuu caayo khulafa dadkii ka horreeyey a'immadii iyo saxaabadiina waxay samayn jireen ilaahay bay xusi jireen cadaa iyo markaa adkaar iyo hoos u akrisa jireen markii la yidhaahdo khudbada ma in lagu hadla ma ahana wuxuu dhihi jiray waxaa ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascow ilaa dikri اllaah saxaabada caydoodana dikri ilaahay maahan ayay dhihi jireen waxaa loo soo degdegaayana waa wacdi wacdina meesha kama jiro ayb nin marka noocaasa buu ahaa ayb qaطan ibnu nusayr oo xadiidka ku jira waa daciif shariikina waa ibn abi cabdillaahi الnakhaci saduuqun sayi اlxifdi yaa loogu terjamay qaala xadaanaa sawaaru bnu cabdillaahi bni sawaar qaala xadaanaa cabdulwaariث bnu saciid whuwa الtanuuriyu can saciid bni jumhaan wahuwa saduuqun lahu afraad can safiinata ayb mowlaa rasuuli illahi sal ll salam safiina waxaa loogu bixiyaa saxaabadoo safar ku jirto ku jiraan ayuu alaab badan u xambaaray u qaaday alaabtii marka uu qaaday baa marka safiina loogu laqab iyo nanays looga dhigay magaciisa mehraan ayaa la dhihi jiray xaa waxadaanaa camru bnu cawn qaala akhbaranaa hushaym can ilcawaami bni xawshab can saciid bni jumhaan can safiinata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxauu yidhi khilaafatu nubuwati nebinimada khilaafadeeda yacnii khilaafada dariiqadii nebiga ku socoto halaaثuuna sanatan soddon sano w soddon sano ayay idiin soconaysaa khilaafo ku socoto calaa minhaaji اnubuwa uma yu'ti illaahu ilaahay wuxuu siinayaa markaa kadib almulka boqortinimada ow mulkahu ama boqortooyadiisa man yasha-u cidduu doono labaatankan marka alimaamu nawowi tahdiibu alasmaa'i walluqaad wuxuu ku sheegay laba sano oo abubakar uu haayey toban sano iyo lix biloodoo cumar uu haayey labiyo toban sano iyo dhowr biloodoo cuhmaan uu haayey shan sano meelaha oo uu haayey cali ayb marka laysu geeyo waxay noqonaysaa soddon sano soddonkaasana marka khilaafatun calaa minhaaji nubuwa socotay wixii ka dembeeyena mulki baa bilowday muluugta islaamkana mucaawiya ugu horreeyey radia allaahu canhu ayb qaarna marka waxay ku daraan xasan lixdii bilood oo xasan uu haayey xasan bin cali ayay ku daraan soddonku marka meelahaasay gaarsiiyaan oo ay uga dhigaan ayb qaala saciidun saciid waxa uu yidhi qaala lii safiinatu safiina wuxuu igu yidhi amsik calayka hayso hadda soddonkii buu rabaa inuu u sheegay qabsa buu yidhi abaa bakrin sanatayni abuubakar waa la tawallisiiyey laba sano wa cumara cashran ilaahay cumar buu khaliifo ka dhigay cashran toban sano wa cuhmaana cuhmaanna itnatay casharata labiiyo toban baa laga dhigay wa caliyun calina kadaa intaas qaala saciidun qultu lisafiinata safiina waxaan ku idhi inna haaulaa'i yazcumuuna kuwan waxay ku andacoonayaan anna caliyan cali lam yakun bikhaliifatin cali maba noqoninba khaliifo ma ahayn ayay ku andacoonayaan kuwa uu sheegayana waa nimankii shaam joogay oo markaa iyaga mucaawiye iyo safkiisa ahaa oo nasbigana uu ku jirayoo cali ka hor jeeday mucaawiye isagana nasbi kuma jirin bal saxaabi buu ahaa asxaabta rasuulka ka mid ah laakiin atbaacdiisii iyo dad cuhmaan baan raacsannahay dhahayey ayaa waxay u badnaayeen inay marka cali khilaafadiisa iyo waxaas o dhan inkiraan laakiin jumhuuru ahlilxalli waalcaqdi cali bay la mubaayacoodeen markii cuhmaan la dilay kabacdi ayb dalxa iyo subayrna iyo caa-ishana dagaalkii cali la dhex maray ma uusan ahayn dagaal ay ku haysteen madaxtinimada ee waxay ahayd dagaal ay dhahayeen war dadkan ha la soo qabto cuhmaan dilay iyo lama soo qaban karo oo hadda tabar looma hayo haddii ha la soo qabto la yidhaahdo waxaa laga yaabaa in dhibaato ay dhaliyaan iyaguna waxay dhahayeen marka haddii aan kuwan la soo qaban karin waxaa laga yaabaa cali in mulkigiisuba ama u xoog badnaynba ayb waxyaaba adiga marka noocaas oo kalea khilaafkooda oo ahaa laakiin cali marna ma aysan ku haysanin madaxtinimada cuhmaan markii uu dhintayna cid cali ka fadli badnayd ma jirin adduunka ma joogin ayb kuwan marka iyaga dad dambeo marka wax ku ciyaaray baa jiraan saxaabana ahayn oo iyaga dhihi jiray lam yakun bikhaliifa qaala waxauu yidhi safiina kadabad astaahu bani zarqaa reer bani zarqaa dabadoodii baa been sheegtay yacnii bani marwaan reer bani marwaan buu ka wadaa waxaa weeye maahan reer bani marwaan reer bani marwaan marka waxay ahaayeen ragga cabdulmelik ibni marwaan iyo raggiisa xajaajna uu ka soo jeedayo madax uu ahaa ayb kadabad astaahu bani zarqaa beenta dabada lagama sheegay afkaa laga sheegaayo wuxuu u leeyahay culimmadu waxay dhaheen waxa afkooda ka soo baxaya wax qurun badan ah sida waxa dabada ka soo baxo ay u qurmayaan ayb yacnii waxa afkiinna ka soo baxayaa qurun badan buu ka wadaa oo yacnii neefta dabada ka soo baxaysoo kaley shabahdaaba cali khaliifa maahan cidda dhahday ka tag warkooduu ka wadaa qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa can ibni idriis wa huwa cabdullahi bni idriis alwdiyu qaala akhbaranaa xusayn can hilaali bni yisaaf can cabdillaahi bni daalim wa huwa tamiimiyu saduuqun layanahu اlbukhaariyu akhraja xadiidahu asxaabu sunani اlarbaca dakara sufyaanu sufyaan wuxuu sheegay rajulan nin fii maa baynahu wa bayna cabdillaahi bni daalim hilaal iyo cabdullaahi nin buu dhex geliyey sufyaanu hawri qaala samictu saciida bna zayd qaala waxa uu yidhi markaa cabdullaahi bnu daalim samictu saciida bna zaydi bni camri bni nufayl qaala lamaa qadima fulaanun hebel markuu soo galay ila alkuufati kuufa hebelkaas marka yaa waaye bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa mucaawiya mucaawiya markii caamuljamaaca xukunkii isaga uu la wareegay oo wixii dhammaa isaga gacantiisa galeen kuufa ayuu soo galay qaar marka ahlucilmiga saasay dhahay ayb oo waxay leeyihin marka mucaawiya kuufo wou galay wakhtigaas oo xilka uu hayowna galay ayb mugiiratu bnu shucbuuna kuufo madax uga dhigay marka ayb qadima fulaanintan saciid ibnu zayd uu leeyahayna marka fulaanka mucaawiya ka wadaa maadaama mowqifku uu yahay mowqif laga fiican yahay oo mowqif khilaaf iyo xoogaa yacnii rag wax isku qaqaba mowqifkood uu yahay ayuu inuu magac dhaba ayuu markaa ka xishooday saciid ibnu zayd markaa qadima fulaan buu iska yiri oo magaciisii marka mucaawiya mownan dhihin waa ka daayeen qaarna waxay leeyihin mucaawiya maahane waa muqiiratu bnu shucba waxaan qadima fulaanta uu leeyahay abu daawuud marka si fiican buu yeelay oo muqiira fadligiisa iyo khayrkiisana gadaalu ku keeni doonaa ayb iyo mucaawiya waxa ku tacalluqo marka saxaabadii marka marar ay isqabteen waa jireen in laga afhaystaana wanaagsan dadkeennan dambe saxaabadii marka xasanaad fara badanoo wixii xataa ka khaldamay xasanaad fara badanoo ay geysteen ayaa looga dhaafayaa ilaahay subxaana wa tacaala uga daynayaa suu keeni doonaba ayb marka wuxuu yidhi lamaa qadima fulaanun fulaan markuu soo galay mucaawiya weeyaane ila alkuufati kuufo markuu soo galay aqaama fulaanun aqaama fulaanun marka ay qaama fulaanunna nusakha qaaraa dhigaayo haddii marka qaama fulaanun la yidhaahdana waa waa iska mafhuum aqaama haddii la yidhahdana bimacnaa qaama unbaa lagu macnaynaya aqaama fulaanun hebel baa istaagay khatiiban xaal uu yahay isagoo khudbaynaayo hebelkaana waa mugiiratu bnu shucba faأkhada biyaddii gacanteedu waxaa soo qabtay saciid bnu zayd baa gacanteeda soo qabtay buu yidhi cabdullaahi bnu daalim baa dhahay faqaala waxa uu yidhi alaa taraa miyaadan arkaynin ilaa haada الظaalimi midkan aalimka soo ma aragtid buu yidhi alaa taraa ilaa haada الظaalimi daalimkan kana miyaadan arkaynin oodan u jeedin faashhadu cala atiscati marka meesha waxaa ka muuqata marka khadiibkan ama sida riwaayada dambe ay keeni doonto muqiiro agtiisa cali wax looga sheegay wax weynna kama uusan samaynin markaa tii buu marka saciid diidan yahay marka wuxuu leeyahay faashhadu waxaan ka marqaati ahay cala tiscati sagaalkii innahum fi ljannati jannada dhexdeeda inay yihiin marqaati anaa ka ah sagaal inay jannada ku jiraan walow shahidtu cala alcaashiri midka tobnaadna haddaan ku marqaati kaco janno inuu jannada ku jirana lam iiham ma aanan dembaabin oo ma dembaabayuu ka wadaa qaala ibnu idriis ibnu idriis waxau yidhi waalcarabu taquulu carabtu waxay tidhaahdaa aaham lam aaham iihamna waa luqo kale qultu waxaan idhi waman itiscatu oo sagaalku waa ayo qaala waxauu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxauu yidhi wahuwa calaa xiraa isagoo xiraa korkiisa saaran uhbut xiraa uhbut sugnow xasin xiraa yaa xiraa'u innahu shanigu wuxuu yahay laysa calayka dushaada ma ahanin ilaa nebiyu nebi unbaa korkaaga ah ow sidiiqun ama sidiiq abubakaru ka wada ow shahiidun ama mid shahiid ah qultu waxaan idhi waman tiscatu sagaalkan ayaa waayo qaala waxa uu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkii sa marka rasuulkuu ku tiriyey abuu cubaydana marka maunan sheegin tirada kuma darin laakiin abuu cubayda casharada waa ka mid yahay xadiidkii siduu ku soo arooray rasuulka marka marka laga reebo waa toban ayb isaga markaa saciid rasuulkii buu ku tiriyey meeshaan marka rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalama weeyaan wa abuu bakrin abuu bakar wa cumaru cumar wa cuhmaanu cuhmaan wa caliyun iyo cali wa dalxatu dalxa wazubayru zubayr wa sacdu bnu abi waqaas wa cabduraxmaan ibni cawf wa cabduraxmaani bnu cawfin qultu waxaan idhi waman ilcaashiru kan tobnaadna waa iyo qaala waxa uu yidhi fatalaka'a waa yar gambaday waa aamusay oo waa yacnii waa waa istaagay hunayatan wax yar buu istaagay hadalkii baa ku istaagay wax yar uma qaala waxa uu yidhi ana aniga xoogaa marka inuu is-ammaanay iyo u diidaayey marka hore waa aamusay cabaar markii dambena maslaxo uu arkay inuu sheego ka kalena waa anigu yidhi waana sidaa saciid ibnu zayd uu ka mid ahaa ayb abuu cubaydaa ku jira marka cashar almubashariin marka la leeyahay rasuulka marka isagu marka lagu ku tirinin abuu cubayda ku dar marka booskii rasuulka tobanay isku imaanayaan alcashara almubashariin marka la leeyahayna tobankii janno loogu bishaareeyey waxa jannada loogu bishaareeyey toban keliya maana way ka badan yihiin laakiin tobankan hal xadiid baa lagu sheegay sidaasaa casharada loo dhaha badanaa ee haabit ibnu qays ibnu shamaas janno waa loogu bishaareeyey bilaal baa janno loogu bishaareeyey way badan yihiin dadka jannada loogu bishaareeyey qaala abuu daawuud rawaahu alashjaciyu can sufyaan can mansuur can hilaal ibni yisaaf can ibni xayaan ayuu dhex geliyey can cabdillaahi bni daalim biisnaadihi naxwu macnaahu qaala xadaanaa xafsu bnu cumar annamariyu qaala xadaanaa shucbatu xadiidkan macnihiisu waxaa weeyaan cali in wax laga sheegaa ma mudna waa janno qof loogu bishaareeyey isagoo nool ayb qaala xadaanaa xafsu bnu cumar annamariyu qaala xadaanaa shucbatu can ilxuri bni sayaax can cabdiraxmaan bni اlakhnas annahu kaana fi lmasjidi masjidkuu ku jiray fadakara rajulu caliyan nin baa marka cali sheegay ay bisuu'in xumibuu ku sheegay faqaama saciid bnu zayd baa istaagay faqaala ashhadu calaa rasuuli illahi sal l slam waxaan markhaati rasuulka korkiisa uga ahay annii samictuhu inaan ka maqlay wahuwa yaquulu isagoo dhahayo casharatun fi ljanna annabiyu fi ljanna wa abuu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna wa dalxatu fi ljanna wazubayru bnu alcawaam fi ljanna wasacdu bnu maalikin fi ljanna wa cabduraxmaani bnu cawfin fi ljanna walow shi'tu haddaan doono la samaytu alcaashira kan tobnaadna waa magacaabaya qaala faqaaluu waxay yidhaahdeen man huwa waa ayo waa kee fasakata waa aamusay qaala waxa uu yidhi faqaaluu waxay yidhahdeen man huwa iyagaa marka ka keenkeenay waa kee faqaala huwa saciid bnu zayd waa saciid bnu zayd buu ninkan idin xadiidka idin sheegaya marka dadkii hore tawaaducooda iyo yacnii khayrka yani waxyaabaha marka ay isleeyihiin ama ay ammaan u ekaataa iyo say u qarin jireen iyo yaad arkaysaa qaala xadaanaa abuu kaamil wahuwa aljaxdariyu qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaanaa sadaqatu bnu lmuhana annakhaciyu qaala xadaanii jaddii riyaaxu bnu اlxaarif qaala kuntu qaacidan cinda fulaanin hebel agtiisaan fadhiyey buu yidhi hebelkaana marka muiirahu almugiiratu bnu shucba fii masjidi اlkuufati kuufa masjidkeeda dhexdeeda maadaama mowqifkan xoogaa mowqif laga fiican yahay uu ahaa ayuu magaciisa inuu magac sheego muqiirana de nin fadli badan uu yahay inuu sheego magaciisuu diidaya marka waxaa laga qaadanaya marka meelaha mawaaqifta aan fiicnayn qof wanaagsan marka la rabo in lagu dhex sheego oo qisada uu soo galay hebel in layska yiraa oon isaga magaciisa la sheegin meel mowqif fiicanoo de ammaan iyo lehna qofka in magaciisa markaas la sheegoayb oo tasaturka lagu dadaalo iyo waxqarinta fii masjidi اlkuufati kuufa masaajidkeeda wacindahu ahlu اlkuufati reer kuufaana agtiisa joogeen ninkaa muqiira fajaaءa saciidu bnu zayd bni camri bni nufayl baa yimid faraxaba bihi muqiiratu bnu shucba waa soo dhoweeyey saciid waxayaahu waana salaamay wa aqcadahu wuuna fariisiiyey cinda rijlihi lugtiisa agteeda u fariisiiyey cala sariiri sariirta korkeeda fajaaءa rajulu nin baa yimid min ahli اlkuufati reer kuufa a yuqaalu lahu layraa qaysu bnu calqama fastaqbalahu muqiiraa qaabilay ninkii fasabba markaa wuu caayey ay caliyan cali buu caayey wasabba haddana waa caayey ay sabban bacda sabbin muqiira markaa hadda wuxuu ka sugaayey saciid bnu zayd inuu waxaa ninkaa ka celiyo ka canaanto ayb faqaala saciidun saciid waxa uu yidhi man yasubu hada arajul ninkan you caynayaa faqaala wuxuu yidhi yasubu caliyan cali buu caynaya kuufana dawaagaas waxay ahayd intii xoog baa waxaa ku qabsadeen dabcan reer bani umaya xukunku markuu ku wareegay raggii marka reer bani umaya raacsanaa ee dambe ee cali iyo wax ka sheeg sheegi jiray marka kuufa way joogeen laakiin sida qaalibu naas kuufa waxay u badnaayeen dadkii cali markaa raacsanaa oo qaarkoodna weliba ay cali ku xadgudbeen ayb qaala waxa uu yidhi marka cali buu caynayaa markii la yidhi alaa araa asxaaba rasuulillahi sal alla ly slam miyaanan arkaynin buu yidhi asxaabtii nebiga yusabbuuna in la caynayo cindaka adiga agtaada uma laa tunkiru aadan inkiraynin walaa tuqayiru aadan doorinaynin munkarkaas miyaanan arkaynin buu yidhi asxaabtii rasuulka agtaada in lagu caynayo munkarkaasna aadan doorinaynin maxaa dhacay ana samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul anaa nebiga ka maqlay isagoo dhahaya wainii lahaniyun anigu waxaan ahay buu yidhi mid ka deeqtoon oo waa ka maarmaa wax igu qasbaya ma jiro an aquula calayhi nebiga korkiisa inaan ka dhaho maa lam yaqul wuxuusan dhihin wax baahi ii geynaysa inaan nebiga korkiisa been ku sheego ma jirtuu leeyahay fayas'alunii markaa uu is-su'aalo canhu kaa waxaas aan sheegay uu iga su'aalo nebigii qadan berrito idaa laqiituhu haddaan la kulmo fayas'alunii markaa fayas'alanii uu is-su'aalo canhu warkaas wax iga weydiiyey qadan berrita idaa laqiituhu haddaan la kulmo oo nebigu i qabsada yacni marka hadalkii nebiga waa kana abuu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wasaaqa macnaahu uma qaala markaasuu wuxuu yidhi lamashhadu rajulin nin goob xaadiriddiisii minhum oo iyaga ka mida goob uu xaadiray maca rasuulillahi sal l slam nebiga maciisa uu la xaadiray yuqabbiru fiihi wajhahu wejigiisii markaasi uu booraynayo yaa khayrun khayr badan min camali axadikum midkiin camalkiisa ka khayr badan cumrahu cumrigiisa uu sameeyo walow cumira cumra nuux nuux cumrigiisiiba haddii la siiyo wuxuu leeyahay midkiin haddii nebi nuux da'diisii oo kale la siiyo hadduu camal khayra ku jiray hal goob oo saxaabadu nin saxaabiya nebiga la xaadiray oo goobjoog la noqday oo uu wejigiisii la booraystay oo nebiga la halgamay yaa ka khayr badan waana sidaas uu sheegayo oo xadiidkii nebiga waxuu ah laa tasubuu asxaabii fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla axudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin haddii uu buurta uxud oo dahaba bixiyo hal koombo oo nin saxaabiya uu bixiyey ma gaarayo maxaa yeele iyagu mar baahi loo qabay bixiyeen oo baahidu aad u fara badnayd oo nebiga taageero badan u baahnaa laakiin dadka ka dambeeyey iyagu dirhamka ay bixiyaan iyo juhdiga ay bixiyaan juhdi koodoo kale ma noqonayo walidaalika marka qofka waxaa la rabaa qalbigiisa marka saxaabada inuu u haayo ixtiraam iyo weyneyn iyo iyaga laa'iq ah inuu u haayaa la rabaa iyo inuu u ogaado saabiqadooda walidaalika ilahi wuxuu yihi waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana wliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ninkaa marka taas dambeu marka ku tuuray ninkaan qال xdثna مسدد qال xdثna يزيد بن زuريع xاaw xdثna مسدد qال xdثna يحyى المعنى qال xdثna سعيد بن أبي cروبة عن qتاaدة أنa أنس بن مالك xdثهم أنa نبي الlahi صلى الله عليه ولي وسلم nebigii sacida uxudan uxud buu fuulay buurta uxud fatabicahu abuu bakrin wacumaru wacuhmaanu ayaa soo raaceen farajafa bihim wuu la gilgishay buurtii way la gilgilatay fadarabahu nabiyu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigii baa dhuftay birijlihi lugtiisiibuu ku dhuftay buurtii wa qaala waxa uu yidhi uhbut uxud uhbut sugnow uxudu yaa uxudu uxuday nebiyun yacnii innamaa calayka korkaaga waxaa ah nebiyun nebi wa sidiiqun sidiiq iyo wa shahiidaani iyo laba shahiid labada shahiid marka waa cumar iyo cuhmaan sidiiquna waa abubakar nebiguna waa nebi moxamed sala allahu calayh waali wasalam xadiidkan oo dhan marka waxay tusayaan marka manaaqibta ay leeyihiin iyo fadaa'ishooda qaala xadaثna hanaad bnu sariy can cabdiraxmaan bni muxamedin اlmuxaaribiy can cabdisalaami bni xarbin can abi khaalidin اdaalaaniy can abi khaalidin mowla ali jacdah ayb abi khaalid mowla ali jacda waa majhuul can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid calayhi اsalaam faأkhada biyaddii gacantayduu qabtay faaraanii wuxuu i tusay baaba aljannati jannada albaabkeeda aladii tadkhulu minhu ummatii ummadeyda ay ka gelayso faqaala abuu bakrin abuu bakr waxauu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wadidtu waxaan jeclaystay annii kuntu macaka macaada inaan ahaado xataa andura ilayhi aan fiiriyo inaan kula arkaan jeclaa buu yidhi markii jibriil ku wadaayo macaada inaan ahaado aan kula fiiriyaan jeclaa faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxauu yidhi amaa inaka adiga yaa abaa bakrin abuu bakarow awalu man yadkhulu اljanna jannada kan gelaya kan kuwa gelaya kan ugu horeeyaatae min ummatii ummaddeyda yani ummaddeyda jannada ninka dadka yani ka gelaya adaa ugu horeeyo kan ugu horeeyata xadiidkan marka waa daciif oo majhuul nin majhuula baa ku jiro laakiin macnihiisu waa iska saxiixoo nebiga markii laga yimaado ummaddan abubakar baa ugu horeeya qال xdثna qتyبة بن سعيid ويزيد بن khالد الرملي أن الlyث xdثهم عن أbي الزبير عن jاaبر عن رsuuل الlh صلى اه عل وسلم أنه qاaل lاa ydخل الناara naarta ma gelaya أxad qof miman ka mid a baayaca nebiga la mubaayacooday taxta shajarati baycaة الriضوان waa markii nebiga asxaabtiisa xudaybiye ay u soo baxeen oo heshiiskii la kala qoranayey intaan heshiiskii la kala qorin ka hor waa tii nebiga cuثmaan ou diray cuثmaan ma ka tegey loo soo sheegay nebiga in cuثmaan la dilay oo markaa uu yidhi geed meesha ku taallay ayay hoos tageen asxaabta waatii marka baycadii nebiga uu la galay oo ay kula mubaayacoodeen inay dhintaan oo nebiga maciise ay la jihaatamaan sidaana marka ay yeeleen kun iyo afar boqol bay ahaayeen dadkii meeshaa jooga hal nin baa mubaayacada samaynin aljadd bnu qays nin la dhihi jiray ayaa ka dhudhuuntay rasuulka oo nebiga la mubaayacoonin intii kale kun iyo afar boqol dad ku dhowdhow baa nebiga la mubaayacoodeen dadkii marka shajaradaa nebiga kula mubaayacooday nin ka mida oo naar ay taabanayso gelaayo ma jiro marka saxaabada manqabadooday ku tusaysaaoo xadiidka nebiga sala allahu calayh waali wasalam xadiidkaana aayadda marka wuxuu tilmaamayaa laqad radya allaahu cani ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara shiicadu marka sida ay leedahayna maaha si sax ahoo shiicadu iyagu waxay dhahaan markaas mu'miniin waa ahaayeen qur-aanku soo degaaya laakiin markuu nebiga dhintay kadib ay iimaankii ka baxeen iyaga marka waxaa loogu jawaabayaa ilaahay qur-aankan in la akhriyo ugu talagalay ilaa aakhiri zamaankee lana rumeeya waxa qur-aanka ku jiree hadday gaaloobayaan miyuusan ogeyn allah subxaanahu wa tacaala miyounan ogeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala wou ogaa xataa hadday dhacda marka inay gaaloobayeen iyagu ilaahay subxaanaه watacaala wou ogaa markaas warkooda marka war saxa ma ah riwaayo kale waxay leedahay xadiidkan isagoo kale waxaa warisay umu mubashir ayb marka xafse agteedaan joogay markaasuu nebiga yidhi naarta ma gelayuu yidhi qof geeddii hoosteeda dadkii nebiga kula mubaayacooday ka mid ah markaasay waxay tidhi qaalat balaa rasuulka ilaahay iska badaayay inuu geline waa gelayaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahay fantaharahaa waa hororay marka faqaalat xafsatu xafsa waxay tihi wain minkum ilaa waariduhaa wain minkum qof idinka idinka mida ma jira ilaa waariduhaa jahanamou gelayaa faqaala الnabiyu sal ا slam qad qaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu yidhi uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jihiya ayb xadiidkan marka muslimaa warinaya riwaayada middan marka waxaa la yidhaha taxilat alqasam marka jannaday gelayaan naar ma gelayaan waa ilaa taxilat alqasam taxilat alqasam waa maxa middii ilaahay ku dhaartayo qof walba inuu naarta maro midna waa ku dhacaya walciyaadu billah kuwana ilaahay waa dhaafsiina laakiin qof aan naarta maraynin ama gelaynin ma jiro aayadda say tilmaamayso in minkum ilaa waariduhaa walwuruudu huwa اdukhuul ibnu jariir abari iyo mufasiriintu sida raajixa ay ka dhigeen ila siraadku intuu ku yaallaa jahanamuu ku yaallaa lidaalika marka jahanama korkeeda haddii la maro waa la maray jahanama qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad bnu salma xaa waxadaanaa axmed bnu sinaan alqaطaan qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala ahbaranaa xamaad bnu salma can caasimin can abi saalix wahuwa samaan dakwaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam qaala muusaa xadiidka muuse markuu warinaayo waxa uu yidhi falacalla allaaha ilaahay wuxuu mudan yahay wa qaala bnu sinaan ibnu sinaanna waxa uu yidhi ialaca iطalaca allaahu ilaahay wuxuu eegayo uu fiiriyey calaa ahli badrin reer beder riwaaya waxaa le calaa quluubi ahli bedrin reer beder quluubtoodiiba ayuu ilaahay daalacday faqaala waxa uu yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya faqad kafartu lakum waan idiin dhaafay waa idiin dembi dhaafay marka dadkan dadka wax ka sheegaya marka way khaldan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala marka xadiidka waxaa laga qaadanaya marka xasanaadka qaarkiis qofka inuu gaarsiin karo darajaad ilaahay uu dunuub badan ugu dhaafayo oo xasanadii beder waxay keentay dembi dhaaf dembi dhaafkan marka macnihiisa culammadu isku khilaafeen ibnuljawsi isagu wuxuu yidhi fa innii qad kafartu lakum waxaa laga wadaa wixii dunuuba hore mustaqbal maahan buu dhahay waailaan haddii mustaqbal la yidhaahdo oo dembiga aad geli doontaan xataa waa idiin dhaafay waxaa ka dhalanaya yidhi meesha in dunuubtii iyo macaasidii galaba in la leeyahay oo lagu dhiiri gelinayo ayaa ka dhalanaysuu leeyahay le haddii la yidhaha dembigiinna soo socdo waa la dhaafay qofka days in laga dhigay oo kaleu noqona buu yidhi waxaa laga wadaa marka wixii hore na dunuubtiinnii hore waa la idiin dhaafay ibnuulqayim marka macnahaasi laba laba siyaaq oo xadiidka ku jirta waa diiday buu yidhi macnahaas macna waxay tahay sababka xadiidka uu ku yimid xadiidka wuxuu ku yimid jariimo uu geystay jariime marka uu geystay xaaib ibn abi baltaca ee beder ka dembeysay baaba loogu dhaafayayb marka hadday tahay fa innii qad kafartu lakum wixii beder ka horreeyey noqon lahayd isagana marka bacda badrin baa jariimo intuu gale loogu dhaafay kow siyaaqa kale wuxuu yahay icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakumna waxaad doontaan sameeya waa idiin dhaafayba taxqiiqay ka dhigan tahay nacam wax dembi soo socdood geysataan waa idinka dhaafay ka dhigan tahay labadaas yaaqba waa diidaya tan isaga uu ka cararayana waxaa lagu micnaynayaa macsi lagu dhiirigelinaya maahane xadiidka macnihiisa waxay tahay tawfiiqan idin siinayaa baa laga wadaa oodanba kuba gaaloobaynin gaalnimadii baa ilaahay ka ilaalinayaa tawfiiq buu ilaahay siinayaa hadday dembi galaan xataa ay uga towbad keenaan yacnii dadkan ilaahay baa gacan qabanayo tawfiiqna siinayo waa reer beder dadkii ahlu beder ahaa labadaas macnaa marka ibnuulqayim kitaabkiisa alfawaa'id iyuu macnahaas ku sheegay alimaamu nawowina wuxuu ku daray cuquubaadka ilaahay fa innii qad kafartu lakum waa wixii aakhiro ku saabsan wey ama adduunyada wixii ku saabsan haddii ninka ahlu bederkaa xad uu ku dhaco xad min xuduudillaahi oo kale hadduu ku dhaco ahlu beder waayo ma looga dhaafayo waa cuquubadaas waa ku dhacaysa isaga walidaalika nebiga mislax ibnu ahaata waa kii uu xaday siddeetanka jeeda lagu dhuftay markii qisatulifki qisadii ifkiga cumarna radia allaahu canhu qudaamat bnu madcuun khamrada markuu cabay waa kii xaday ayb labadooduna ahlubeder bay ahaayeen marka cuquubaadka sharciga muqadarka ah hadday sugnaadaan ahlu bedernimo ma looga dhaafayo bacdinaas marka waxay leeyihiin qaaraa marka waxay leeyihin darajaadka qaaraan gaarnay annaga salaad waana laga dhaafay haddii salaad dad laga dhaafay ahlubedera laga dhaafi lahaa ayb cuquuba haddii layska dhaafayna iyagaa laga dayn lahaa ayb nebiga marka waa jeednay siddeetan buu ku dhuftay isagoo ahlubeder ah misdax ayb wax marka iska waxaa weeyaan marka iska khuraafaada قال xdثna محمد بن عubaydi أن محمد بن hwr xdثhm عن mcmr عن الزهري عن cروة بن الزبير عن المسور بن مhرمة qاla hرج النبي slى الlه عليه لي وsلم nebiga wou baxay زmن الxudaybiyaةi waqtigii xudaybiyada fadakra الxadيiثa buu sheegay qaala waxa u yihi faأtaahu yعnي curwaة بna mascuud ay u jeedaaye curwa nebiga u yimid fajacala yuklimu النabiya slى الlaه عليه لي وsلم curwa wuxuu bilaabay inuu nebiga la xaajoonayo la hadlaayo fakulamaa kallamahu mar walba uu la hadlo uu la hadlaayo akhada bilixyatihi gerkiisuu qabanayo curwa markaa gaal buu ahaa mar allaale markuu nebiga inuu la hadla rabo nebiguu garka ka qabanayo waalmugiiratu bnu shucba mugiirana qaa'imun uu taagan yahay calaa ra'si nebiyi sal l slam nebiga madaxiisa wa macahu sayfu seefna marka uu wato mugiirana marka nebigu agtiisa taagan yahay marka qiyaamku saddex nooc waaye qiyaamun cala arajul qiyaamun ila arajul qiyaamun lirajul alqiyaamu cala arajul waa bannaan tahay ninka in la ilaaliyo maalan ninka muqiira hadda nebigu waa ilaalinaya korkiisuu taagnaa way bannaan tahay taasoo kale alqiyaamu lahu alqiyaamu ilayhi qofka in loo kaco xaggiisa in loo kaco maxaa laga wadaa inaad soo dhoweysid maalan waa safaruu ka yimid maalan ama nicmaa ku cusboonaatay amaba inaad mucaanaqaysaa rabtaa si fiican u salaanto kale waa kala hor tagtay salaanta iyaduna way iska bannaan tahay dhalxa iyo markii uu ku sameeyey kacab iyo adilaf badan bay leedahay alqiyaamu lirajuli kaas waay marka midka la diidayo waa maxay mucaanaqa iyo salaan la'aan qofkii in layska markaad aragtaba inaa intaa istaagtid iska fariisatid sida askarta ay yeelaan oo kale ama iskoollada beryihii hore macallimiinta loo samey jireen macallinku markuu soo galo waa istaagayaan ardayda haddana waa iska fariisanayaan ayb qiyaamka noocaas oo kale kaas isaga lama ogola oo xadiidku wuxuu leeyahay man axaba an yutamahala lahu الnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min الnaar o kama qaala sal l slam qofka jecel inay dadka u istaagaan naarta meeshuu ka geli lahaa haka diyaarsado ayb saddexda marka kan waa bannaan yahay marka alqiyaamu cala rajul marka wuxuu yidhi fadakara alxadiida awalmugiiratu bnu shucbata qaa'imun uu taagan yahay calaa ra'si اnebiy sal ll l slam wamacahu sayfu sayfkiina uu wato wacalayhi اlmikfaru koofi bereedkiina marka uu ugu jiro fadaraba yadahu gacantiisiibuu ku dhuftay binacli sayfi fadaraba wuu dhuftay mugiira yadahu curwo gacantiisuu dhuftay binacli sayfi seefta dabadeeduu ku dhuftay ama galkeeda wa qaala waxa uu yidhi akhir yaddaka war gacantaada gadaal u dhig can lixyatii nebiga garkiisa gadaal uga dhig gacantaada fa rafaca curwatu ra'sahu curwa madaxiisuu kor u soo qaaday faqaala man haada kani waa kuma qaaluu waxay yidhahdeen almugiiratu bnu shucba xadiidkiina waa dheeraa horaan usoo marnay ayb ay qudaru waatuu yidhi nacam ayb ma sidaan baad yeelaysaa wa kuntu ascaa yacnii wixii aad khiyaantay iyo dadkii aad xoolaha ka dhacday ayaan xoolahooda weli gudaa markaas miyaa saas yeelaysaa buu yidhi adigayb qisada macruufaataan soo marnay maxalushaahidkiisa abu daawuud meeshan waxuu keenay maadaama muqiiro hadal ku saabsan hore loo sheegay qaama fulaanun khatiiban iyo la yidhi cali baa agtiisa lagu caayey waxba ma dhihin yaa haddana wuxuu diidayaa in muqiira hoos loo dhiga nacam ood istidhaahdid muqiira mansiladiisana inuu kula yaraado u diidaya marka xadiidkan buu keenay marka qisadan xudaybiya ayay marka dhacday markii xudaybiyada ayay dhacday marka muqiira wuxuu ku jiraa dadkii baycada galay marka baycatu ridwaan ilaa baycada markaasay dhacday moogtahay kun iyo afar boqoloo nin baa heshiiska joogtay kun iyo afartii boqol nebiga la mubaayacoodeen muqiirana iyagoo ku jirayo waa kana mowqifkiisiibuu kuu sheegay calaa daalika marka muqiira wuxuu ku jiraa dadkii la yidhi naarta ma taabanaysamarka shiicada iyo aad bay ugu xadgudbaan bacdinaas waa caayaan zamankan dad jooga oo iyaga laftirkooda dhacniyana waa jiraan sayd qudbi iyo dad lamida oo mugiiratu bnu shucba ku sheegay yacnii inuu yahay qof shucuubta ku cayaara iyo yacni waxay leeyihin waay nin siyaasi ah oo waxay ka dhigayaan dadkan hadda siyaasiyiintan hadda joogto kale oo kale u ka dhigay muqiira ayb oo yacni hadalla laa'iq aan ahayn buu ku yidhi calaa kullin marka muqiira dadka nebigu uu yidhi naarta ma gelayaan qof la mubaayacooda rasuulka sal اlla ly slam ayuu ku jiraa qaala xadaanaa xafs bnu cumar أbو cمر الضرير qال xdثna حmاd بن سلمة أن سcيiد بن إyاas الجurayري أخبرهم عن cبدالله بن شhقيq الcqayلي عن الأقرع مؤdن cمر بن الخطاaب qاala waxa uu yihi bacثnii cmaru cmar baa ii diray إlى الأsqfi baadri buu ii diray nin baadri a buu ii diray cmar nasaarada dadkooda culmmada ah fadacowtuhu waan u yeehay faqaala lahu cumaru cumar wuxuu ku yidhi wahal tajidunii fi lkitaab ay fii kitaabika wa kitaabka aad akhriso aniga maiga heshay buu yidhi qaala nacam buu yidhi haa qaala waxau yidhi kayfa tajidunii see igu aragtay qaala ajiduka waxaan kaa helay oon kugu arkay qarnan ayb yacnii bir inaad tahay bir ay xisnan min xadiidin gees yani wuxuu ka wadaa yacni bir adag inaad tahay qaala farafaca calayhi addirata farafaca wuxuu kor yeelay addirata ushii ayuu calayhi ninkii ku kor yeelay ul buu u qaatay faqaala waxa uu yidhi qarnumah gees oo maxaa ah gees maxay ah faqaala waxa uu yidhi qarnun xadiidun gees bir ah inaad tahay amiinun ammaano badan shadiidun adag qaala kayfa tajidu aladii yajii'u bacdii gadaashaykan imaanayana ka warramay faqaala waxa uu yidhi ajiduhu waxaan arkay waxaan arkay khaliifatan inuu yahay khaliifo saalixan wanaagsan hayra annahu isaguse yu'hiru qaraabatahu qaraabadiisa ayuu wax gaar u siiyaa oo qaraabadiisu u dooraayo dadka kale uga dooraan qaraabadiisiibuu marka wax siiyaa si gaar ahaaneed u siiyaa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi yarxamu اllahu cuثmaan cuثmaan allah u naxariiso alaaثan saddexda qaala kayfa tajidu aladii bacdahu kan ka dambeeyana seed ku aragtay qaala ajiduhu waxaan arkay buu yidhi sada'a xadiidin bir mirirtay bir markaa mirirtay dhaxalaysatay inuu yahay saasaan ku arkaa fawadaca cumaru yaddahu cumar gacantiisii buu saaray calaa ra'sihi madaxiisa faqaala waxa uu yidhi yaa dafraah yaa dafraah war midkaagan qurunka ahow kaagan qurunka ahow macam annatna natna yay ka dhigan tahay qurun qurun yay ka dhigan tahay oo kale faqaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin inahu khaliifatun saalix yani war xun baa sheegta war xun baa sheegto ka wara markaasuu yidhi innahu khaliifatun saalixun kan dambe waa khaliif wanaagsan walaakinahu yustakhlafu laakiin waa madax baa laga dhiganayaa xiina yustakhlafu marka madaxda laga dhiganayo waalxaal asayfu seeftuna masluulun ay siiban tahay wadamu dhiiggana muhraaqun la daadinayo birta mirirtada aan sheegay iyadoo dhiig la daadinayaa madax laga dhigayaa aan ka wadaa buu yidhi isagu nin fiican xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo aqracan muadinu cumar wain waaqahu اlcijliyu haddana imaamu dahabi miisaanka laa yucrafu buu ku yidhi miisaan اlictidaal nakaarana matnigiisa way ku jirtaa maxaa yeelay cumar cusmaan inuu madax noqonayo ma ogeyn isaga oo meeshan dambe uu leeyahay qaala cumar yarxamu اllaahu cuثmaan cumar isaga cuثmaan kama dhigin madax lix nin buu wuxuu yidhi lixdan nin mid ha laga soo bixiyo marka inuu cuثmaan madax noqonayo in kale isaga maaba ogaayba cumar marka sidaa inuu yidhaahdo hariib waa nakaaraa ku jirta middan marka uu leeyahay yu'iru qaraabatahuna cuثmaan dad baa ku dhaleeceeyo sayd qudbi yaa ka mida dadka yani cuثmaan wuxuu ahaa buu yidhaahdaa nin eex badan oo qaraabadiisa u eexdo laakiin ibnu taymiya minhaaju sunna wuxuu leeyahay xuquuq dad kale leeyihiin cuثmaan ma siinin qaraabadiisa laakiin ijtihaadkiisa iyo nusuusta qaraabada in la xiriiriya tilmaamayso yaa isagu marka yacnii wuxuu ugu camal falaayo si muطlaq ah ijtihaadkiisu marka wuxuu siinayo inuu wax badan siiyo qaraabadiisa maahan marka xuquuq dad kale ay lahayn intuu ka soo qaado ou soo cidleeyo inuu qaraabadiisa siinayo midaasaana dulmi noqon lahayda middan kale dulmi maaha na saxaabadana markaa cumaanna saabiqada uu lahaa iyo waa laogyahay qaala abu daawuud addafru annatnu xaqurunka ah baabun fii fadli asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalama nebiga asxaabtiisa fadligooda ay leeyihiin waxa ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala ahbaranaa xaa وxadaثna msdd qala xadaثna abu cawaanة can qataadaةa can zuraaraةa bni abi أwfى can cimraana bni xusayn qaala qaala rasuulu الlahi sal اه l slam khayru ummatii ummaddayda kuwa ugu khayrka badan alqarnu اladii buciثtu fiihim waa qarniga jiilka aniga layla soo dhex bixiyey uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo wاllaahu aclamu ilaahay baana og adakara الثaaliثaةa am laa mar saddexaad inuu ku celiyo iyo in kale xadiidka cimraan marka qarniga kale ee afraad mar saddexaad haddii lagu celiyo qarniga afraadaa soo baxaya ile nebiga qarniguu leey noolyaha koob uma aladiina yaluunahum baa layidhi mar qarnigii labaad uma aladiina yaluunahum qarnigii saddexaad midda kalea laga shakisan yahay marka uma aladiina yaluunahum mar saddexaad ma yidhi masma dhihin si qarnigii afraad oo u soo galo ayb xadiidkan marka abu hurayraa wariyey nucmaan baa wariyey saxaabo fara badan baa wariyeen mana aysan sheegin qarniga afraad xadiidka cimraan unbaa lagu sheegay qarniga afraad isagoo lagu shakiyey weliba marka qarniga afraad waa laga xoog badan yahay saddexda qarni unbaa marka khayrka ku yaa lagu sheegay ayb xadiidkan marka wuxuu tusaa khayru ummati alqarnu aladii bucidtu fiihim saxaabaa nooleyd qarnigii nebiga la soo diray saxaabada marka inay fadli badan yihiin yaa laga qaadanaya uma yadharu qowmun dad ayaa markaasi soo daahirayo oo muuqanayo ayaa imaan doono yashhaduuna markhaati furo walaa yustashhaduuna markhaatina lama weydiiyo iyagoon markhaati la warsanin ayay iyagu markhaati furayaan kaannamaa marka in lagu ceebaynayo meeshan xadiid kalena wuxuu dhahayey khayru shuhadaa aladiina yashhaduuna qabla an yustashhaduu markhaatiyaalka waxaa ugu khayr badan kuwa markhaati furo intaan la weydiinin markhaatida ka hor kayfa aljamcu marka waa soo marnay kitaabu shahaadaadaan ku soo marnay yaa xusuustan xaalaadkaa kala duwan ninkan xaq baa maalan ka maqan markhaatidaadu uga xiran yahay asagana kuma oga inaa markhaati u tahay kaasoo kale inaad tiraa war markhaatiyaan kuu furaya anaa ogaayo waxaas markhaati ka aawo waa midda la ammaanay taas waa midda la diidaayana waxay tahay markhaati adoon iyadoo ay dhooban tahay ama ninkiioo hadda wax ku baaqanayo badan aysan jirin markhaati soo qabsan kara inaad tiraa aniga aniga iga dhig markhaati meeshaas marka waxaa ka soo baxayo wax unbaa ku rabtaa markhaatidaadaas wayanduruuna wayandiruunana waa loo dabdin karaa way nadarayaan walaa yuufuuna ma oofinayaan nadaray gelaayaan ma ka soo baxayaan wayakuunuuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna mana wax laguma ammaanaysanayo ayb wayafshuu fiihim waxaa dhexdooda ku badanayo assimanu cayilkaa ku badanayo xaaraanta ay cunayaan iyo waxyaabahaas iyo adduunye kawalwalka un keliya hamigoodao dhan hami adduunyau noqonayaa cayilkii baa marka ku badanayo ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamaya maxalushaahidkiisa khayru ummatii alqarnu aladii bucidtu fiihi waxaa ugu khayr badan qarniga aniga laisoo bixi kii ku xigay kii ku xigay waa saxaabadii kii ay noolaayeen ayb fiihi marka fadlu asxaabi rasuuli illahi sala allahu calayh waali wasalam baabun fi nahyi can sabi asxaabi rasuuli illahi sal l slam nebiga asxaabtiisa in la caayo iska reebidda layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay saxaabada marka fadligoodaa la sheegay in la caayana ma bannaana saxaabada marka iyagu macsuumiin maaha dembi waa geli karaan laakiin waxaa la rabaa inaad ka ictiqaadiso dunuubtooda muujibaadka waxyaabaha keenaayo maqfiro iyo dembi dhaaf u keenaayo ayaa iyaga ku badan xasanaad ay la imaadeen oo waaweyn sida beder iyo baycatu ridwaan iyo umuuro aad u waaweyn khayrkii iyo cibaadaadkii ay dadka uga badan yihiin masaa'ibta iyaga soo wajahaysoo ka badan midda dadka kale ilaa qofka yubtala almar-u calaa qadri diinihi qofka diintiisa lagu ibtileeyaa lagu imtixaanaa ayb ambiyadaa dadka ugu imtixaan badan uma lamhal uma lamhal wax fara badan baa marka iyaga looga dhaafaa marka ibnu taymiya qaacidow shee bixiyaayo wuxuu yidhaahdaa wax allaale wuxuu waxyaabaha saxaabada laga sheego oo nuqsaanta u muuqanayso dhowr nooc waayo wax aan sugnaanin koow ay u badan yihiin badankood khuraafaad aan sugnaanin wixii sugnaadayna sidii ay u sugnaadeen si ka duwan baa loo sheegay qaar fara badan oo ka mid a ayb inta marka sugnaatay sidii ay ahaayeenna loo sheegay nuqsaanna ay u muuqato daahirkooda muujibaadka lagu dhaafayaa ka badan buu yidhi marka oo waminhaa altowbatu waminhaa almasaa'ibu jihaadkoodii ay galeen mawaaqiftii ay same ay nebiga la istaageen waxyaabahaas oo dhan waa marka yaa lagu dhaafaa weligaa marka haddaad aragta saxaabadii wax un aad waxaad istiraahday war waxaan tansay saxaabadii qof saxaabi uga dhacday haddayba sugnaato waxaa ku xambaartaa wixii loogu dhaafayaa badan ayb kulligoodna ilaahay janna u ballan qaaday markuu alla yidhi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu kadib ilaahay muxuu yidhi wakullan wacda allaahu اlxusnaa alxusnaana waa jannadii kii dambe iyo kii horeba ilaahay janna u ballan qaaday marka in la yidhaah maahan saxaabada wixii fatxu maka kadib soo islaamay khayr male iyo sax maaha wa kullan wacdallahu alxusnaa baa ku qabanaysa adig markaaqaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can abi saalixin can abi saciidin اlkhudriyi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha cayninina fawladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye low anfaqa axadukum midkiin haddii uu bixiyo midla uxudin buurta uxud oo kale oo dahaban dahaba maa balaqa ma gaarin ooma gaarayo mudda axadihim midkood mudkiisa midkood koombo uu bixiyo walaa nasiifahu koombo nuskeed uu bixiyona ma gaaro xadiidkan qisa sababtuu ku yimid wuxuu ahaa khaalid binulweliid ayaa cabdiraxmaan ibnu cawf buu caayey inta hadal dhex maray ayuu cabdiraxmaan buu caayey marka cabdiraxmaanna min asaabiqiina alawaliin ou ka mid ahaa khaalidna dadkii dambeo soo islaamay min aladiina aslamu waa dadkii bacda alfatxi soo islaamay sulxudaybiya iyo fatxu maka dhexdooda intii u dhexaysau soo islaamay markaa nebigu markuu maqlay buu wuxuu yhi war asxaabtayda ii dhaafa asxaabtayda ii daaya laa tasubuu asxaabiya asxaabtayda ha cayninina khaalid baasaa lagu yidhi khaalid oo saxaabiya marka sidaa lagu leeyahay famaa baaluka marka ninaan saxaabi ahayn maxaad malaynay marhadduu saxaabada nebiga caayo dadka marka saxaabada nebiga caayo dad makhduuliina oo hoogsan oo ilaahay garabkooda ka baxay imaam maalig baa isaga aayadda suuratulfatxi ugu dambayso markuu ilaahay saxaabada nebiga ka soo sheekeeyo muxamedun rasuulullahi waladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum taraahum rukacan sujadan aayaddaas sidii loo soo wadabaa marka ilaahay muxuu yidhi saxaabadii muxuu u yeelayna siimaahum fii wujuuhim min ahari sujuudi dalika maaluhum fi towraati wamahaluhum fi linjiili ka zarcin akhraja shat'ahu faaasarahu fastaklada fastawaa calaa suuqih yucjibu الzuraaca liyagiida bihim اlkufaar ilaahay saxaabada wuxuu u samaystay inuu gaalada kaga caraysiiyo qofkii marka saxaabada u caroodo inuu gaal yahaaba laga qaadanaa buu yidhi imaam maalig marka meeshaas ila ilaahay saxaabada wuxuu ugu samaystay ninka ka caroonayo nacaya in gaaladaas inay ahaadaan raafidadu marka gaalnimadoodu marka meelahaasoo kale yuu ka sheegay waana yacnii istimbaad wajihi ah booskiisamar kalena wuxuu yidhi haaulaa'i inamaa yadcanuuna wuxuu yidhi saaxiba hada alqabri markay abubakar iyo cumar caynayaan abubakar iyo cumar ma rabaane nebigay rabaan uu yidhi inay dhacniyaan oy duraan maxaa yeelay abubakar iyo cumar nebiga labadiisii saaxiibay ahaayeen haddii la duro iyaga oo khaa'iniin yacni dadka jidxun ku wado dhagar badan ninkii dhagar badan ninkii saaxiib la noqda isaguna muxuu noqonayaa sidii oo kale sooma noqonayo marka wuxuu yidhi innamaa yacnuuna saaxiba hada alqabri marka bal fiiri marka selafku say u fahmayeen yani khuduurada ay leedahay arrinkaas abu zurcata araazi isaguna wuxuu yidhi haaulaa'i inamaa yuriiduuna an yadcanuu shuhuudanaa wاطacnu fahum zanaadiqaة wاطacnu fiihim أwlaa waxay rabaan uu yidhi kuwan inay duraan ooy wax ka sheegaan markhaatiyaalkeenna ayagaa durista ku habboon waana zanaadiqa buu yidhi munaafiqiin waaye yani fahum shuhuudunaa muxuu ka wadaa markhaati say noogu yihiinna qur-aankan aan akhrisanayna yaa yaa la yimidna yaa k xag allow ka yimid laakiin yaa markhaati ka ahna nebiga yaa ka soo xambaaray saxaabada saxaabada taabiciin baa ka xambaareen ilaa annaga uuna soo gaarin haddii la yidhaha saxaabadii kulli khaa'iniinay ahaayeen qur-aankii meesha waa ka baxay ogown qur-aankan adiga nebi maxamed maa soo gaartay maya ilaahay maa toos kugu sheegay qur-aankan maya yaa ka keenay nebi maxamed qof shaa ka keenay macquulna maaha in la yidhaha cali keligiisaa ka sheegay suurtagal ma aha walidaalika marka wuu fahmay waxa uu yidhi waa dad rabo inay diintan dadkii markhaatida u noqon lahaa inay duraanay rabaan aطacnu fiihim أwlaa wahum zanaadiqatu qala xadaثna أxmed bnu yunus qala xadaثna zaئdaة bnu qudamaة الثaqafiyu qala xadaثna cumar bnu qays almaasiru can camri bni abi qurata qaal kana xudayfaة bاlmadaa'in xudayfaة bnu اlyamaan wuxuu joogay almadaa'in ayb madaa'in marka ciraaqay ka mid tahay waa beled ilaa hadda sidii baa madaa'in loo yidhaahda fa kaana yadkuru ashyaaءa waxyaaba ayuu sheegsheegi jiray qaalahaa rasuululahi sal l slam nebiga uu yidhi liunaasin dad uu ku yidhi min asxaabihi asxaabtiisa ka mida fi lqadabi carada dhexdeeda yanii nebiga isagoo xanaaqsan oo caraysan hadallo uu saxaabadiisa ku yidhi ayuu sheegsheegi jiray fayanطaliqu naasun dad baa marka la tegi jiray oo qaadan jiray miman samica dalika min xudayfata dadkii xudayfe ka maqlay ka mid ahaa fayaatuuna salmaan bay u keeni jireen xudayfa wuxuu ka sheekaynayaa yanii nebigu markuu xanaaqsan yahay saxaabo uu hadal ku yidhi iyo ayuu sheeg sheegi jiray dad baa marka intay ka soo qaadaan warkaas ayay salmaan alfarisi ula imaan jireen fayadkuruuna lahu qowla xudayfata bay u sheegi jireen fayaquulu salmaan salmaan wuxuu dhihi jiray xudayfatu aclamu bima yaquul xudayfa waxa uu dhahayo waa ninku cilmi badan oo yaqaan fayarjicuuna ilaa xudayfata xudayfay u laaban jireen fayaquuluuna lahu waxay ku dhihi jireen qad dakarnaa qowlaka lisalmaan warkaagii salmaan baan u sheegnay famaa sadaqaka walaa kadabaka mana ku rumaynin mana ku beeninin faataa xudayfatu salmaana xudayfa salmaan buu u yimid wa huwa isaga oo fii mabqalatin meel bahalladan marka buquusha ay ka baxdo isagoo joogo mabqala marka waa ismun lilardi waa ismu lardi ayb waa mowdicu albaquul buquushana waxaa la yidhaha waxyaabahan xididka lehee iyaga marka lasoo inta la rujisto sideeda loo isticmaalo basalbaarka iyo waxa la midkaa oo kale ayb iyaga marka ku baxo begelka iyo waxyaabahaasaa la dhahaa buquusha ayb waxa cagaarka oo dhulka laga soo rujiyo wahuwa fii mabqalatin isagoo joogo faqaala waxau yidhi yaa salmaanu salmaanow maa yamnacuka maxaa kuu diidayo an tusadiqanii inay rumayso bimaa samictu min rasuuli illahi sal l slam waxaa nebiga ka maqlay inaa iga rumaysato maxaa kuu diidayo ood ii rumayso faqaala salmaanu salmaan waxa uu yidhi inna rasuula اllahi sal l slam rasuulka kaana yaqdabu waa caroon jiray fayaquulu fi lqadabi carada dhexdeeda wuxuu ku dhihi jiray linaasin dad min asxaabihi asxaabtiisa ka mida ayuu wax dhihi jiray wayardaa raalli buuna ka ahay isagoo xanaaqsan buu intuu hadal ku yidhaahdo raallina uu ka yahay oo hadda habaar inay markaa yacnii nacayb uu nacab yahay kama aha waa jecel yahay caradii markuu caraysan yahay buu hadal ku tuurayaa marka adag fayaquulu fi ridaa markuu raalliga yahay oo ridaha dhexdiisana linaasin dadbu wuxuu ku dhahayey min asxaabihi ka mid ah ayuu hadal ku dhahayey amaa tantahi miyaada amaa tantahi miyaadan ka haraynin adiga xudayfa haddaad tahay xataa tuwarita rijaalan xubba rijaalin miyaadan ka haraynin ilaa aad ka dhaxal siisa rag xubba rijaalin rag jacaylkooda wa rijaalan ragna buqda rijaalin ragna caybkooda dadkan warkaas intay kaa maqlaan warkaas saxaabada qaarkood lagu yidhi nebigoo xanaaqsan inta adigana sidii u sheegtay intay qaataan amay dad ku nacaan wakhtiga nebigu uu aadka u faraxsan yahay hadalla uu rag ku yidhina rag intay u qaataan ay sidaa marka isaga jeclaadaan oo kuwii nebiga warka kulul uu ku yidhina ay nacaan kama reebtoomaysa adiga ilaa sidaa ay dhacdo faqaala markaa wuxuu yidhi waxataa tuuqica ikhtilaafan wa furqatan miyaadan ka joogaynin ilaa aad furqay iyo ikhtilaaf dadka markaa aad dhexdooda keento yacnii sidan furqay iyo ikhtilaafay dadka u keenaysaa dhaaf buu ka wadaa ille dadkan ma fahmayaan nebigu ninkan isagoo caraysan markuu hadal ku tuuray hadalkaasuna uu daahirkiisa ka muuqdo cay ama hadal yacnii ama uu noqon karo hadal yacnii habaar oo kale u eg uu noqon karo wuxuu u qaadanayaa ninkan nebigaaba habaaray kambis waayo yaa laysdhahayaa hadhow macnaha ka dambeeyana ma fahmayaan ayb marka dadkii baa iskhilaafayo dadkaabay nacayaan waa iskhilaafayaan walaqad calimta waadna ogaatay buu yidhi xudayfe haddaa tahay anna rasuula اllahi sal ly slam khaطaba nebigu inuu qudbeeyey faqaala uu yidhi ayumaa rajulin ninkii oo min ummatii ummaddayda ka mid ah sababtuhu aan caayey ow lacantuhu ama aan lacnaday nebigu mid afxun ma uusan ahayn wax caayeen yacnii sabi bimacnaa waxaa laga wadaa ama wax uun marka hadal adag inkaar iyo wax la midoo kale ow lacantuhu lacnatan aan lacnaday inkaar fii qadabii caradayda dhexdeeda fa inamaa ana anigu min waladi aadam bani aadamkan ka mid ahay aqdabu waan cadhoonayaa kamaa yaqdabuun wa inamaa bacanii raxmatan ilaahay wuxuu ila soo diray naxariis lilcaalamiin uu ila soo diray fajcalhaa ilaahu ka yeel calayhim iyagoo korkooda kuwaan habaaray waxaa dushooda uga yeeshaa salaatan duco yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ducoda uga dhig waa kuwa markuu caraysan yahay hadal habaaroo kale uu ku yidhaahdo laakiin raalli uu ka yahay hadda gaaladay lagama hadlayo ogow wallaahi baan markaa nebigu saa buu yidhi buuri xadiidkan marka xadiid weyn wuxuuna tusayaa nebigu kolkuu caraysan yahay haddii qof uu hadal ku yidhaah saxaabi saxaabigaana nebiga aan uusan ku sheegin nifaaqiyo wax lamida ducu u noqonaya ammaanayna u noqonaysaaba caydaas ama lacnadaas ammaanayba isaga u noqonaya bidaliili hada alxadiid ayb marka xadiidkan imaam muslim si fiican buu axaadiidta u wariyo kitaabu ulfadaa'il uu ku dhex wariyey imaam muslim kanuu keenay xadiidki axaadiidta noocan oo kaleu keenay markaabuu markaa wuxuu keen waxaan u jeedaa ama wuxuu keenay xadiidkii mucaawiya nebiga halaygu yeero buu yidhi waxbuu cunayaa baa la yidhi mar labaad halaygu yeero waxbuu cunayaa baa layidhi mar labaad waxbuu cunayaa markaasuu wuxuu yidhi laa ashbac allaahu badnahu ilaahay calooshiisa ma dherjiyo xadiidkaasuu keenay imaam muslim kanuu haddana ka dabamariyey marka diqaa marka ku jirto diqada ku jirtaa waxay tahay daahirka wuxuu u muuqdaa habaar laakiin mucaawiya muxuu ugu noqonayaa duco u noqonaya ila nebi isagaa yidhi ummadda asxaabteeda ninkii ka mida sidaasaan habaaro carada dhexdeeda aan ku habaaro ilaahu naxariis iyo duco uga dhig walidaalika marka fadaaisha mucaawiye markay culimmada qorayaan xadiidkaasay keenaan laa ashbac allaahu badnahudaas qofkii marka aan aad waxu fahmaynin wuxuu isleeyahay fadli maba ahane maxaa halkan loo keenay buu isleeyahay fadli way tahay maxaa yeele habaarkaas ducaa ilaahay ugu bedelay ile nebigaa sidaan yidhiye calayh isalaatu wasalaam wallaahi baan ku dhaartay buu markaa yidhi latantahiyanna xudayfa haddaad tahay waad ka haraysaa oo ka haraysaa ow la aktubanna ilaa cumar ama cumaraan u qorayaa aniga nacam dadka sidan haddii loogu sii daayo oo la yidhaha sidaan baa la yidhi nebigu ninkan maalin buu sidaa ku yidhi nacaybuu u qaadayaa marka filxaqiiqana nebigu ma necbayn ninkaas nacam marka wuxuu leeyahay haddaad sidaan joojin weyso ile dadkan si xun bay u fahmayaan furqaa ku dhacayso haddii aad jooji aadan joojinaynin cumar baan u dhigayaa buu yidhi warqad u qorayaa si uu kaaga joojiyo marka xadiidkanna marka xadiidka noocaas oo kale marka dhammaan macnahan bay sheegaysaa wabilahi towfiiq sal allah sl ala nabiy mxamed